بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله عن عائشة حديث صدح لباتنات عائشة waxaa laga wariyay أن امرأة من الأنصار haweeney أنصaarta ka mid ah أنصaartu waxay ka kooban yihiin laba qabiilo oo أws iyo khasraj la yidhaahdo asalkoodu yamaniyiin waaye laakiin magaalada madiina ayay degeen markii ay yaman ka qaxeen ansaara marka loo bixiyey haweeney marka ka tirsan ansaarta ayaa qaalat waxay ku tiri linnabiyi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nabiga kayfa aqtasilu seen uga mayranaa seen uga qabaysanaa min almaxiid xaydka qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wacala wasalam haweeneyda marka waxay taqaanaa in xaydka laga qubaysanaa laakiin waxay weydiinaya kayfiyada qaabka allahna qur-aanka wuxuu ku sheegay haweenku xaydka inay ka qubaystaan qaala marka nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wacala wasalam khudii gabar yahay qaado firsatan cad yar oo mara ah qaado ama suuf ah firsadu waa gobol yar oo mara ah ama suuf ah mumasakatan oo la carfiyey yacni miski la mariyey miskigu wuxuu ahaa diibkii ama udgoonkii wagaas la isticmaali jiray nooca ugu fiican asalkiisuna xayawaan buu ka soo dhacaa xayawaankaas oo shabaha cawlada marka dhulkan jayna iyo indiya iyo meelahaasaa laga keeni jiray meel jirkooda ka mid a ayaa intay boogaysato ayaa waxaa ka soo dhiigga marka intuu xinjir noqdo markuu qalaaluu ka soo dhacaa kadibna wuxuu noqonaa adyabu tiib udgoon la isticmaalo midka ugu carfoon asalkiisu marka waa dhiig dhiiggaasoo qalaalay xayawaanka noocaas ayuuna ka soo daada jiray miski baa marka la dhihi jiray nabigu sala allahu calayhi waala wasalam markuu wuxuu leeyahay waxaad qaadataa maro la udgiyey oo miski la mariyey fatawada-ii isku nadiifi alaaan saddex mar alwuduu alwuduu'u sharciyu lagama wada hadda weysadii caadiga loolama jeeday waxaa loola jeedaa isku nadiifi ilan alwuduu min xaysu lugati waa annadaafa uma intaa kadib ina anabiya sala allahu calayhi waala salam nabigu istaxyaa wuu xishoodayo fa acrada biwajhi wejigiisii buu ka leexiyey riwaayadan way iska soo gaabisay laakiin riwaayaadkii qaar waxaa ku jira inay tidhaahday kayfa atawada'u yaa rasuul allah rasuulka ilahi seen isugu nadiifiyaa markaasuu nabigu ka sii jeestay siuu wax ugu sheegu oqoway sala allahu calayh waali wasalam aw qaala nabigu wuxuu yidhi tawada'ii biha wuxuu yidhi isku nadiifi caaisha waxay tiri markaa fa akhadtuhaa gabardhii anaa qabtay fajadabtuhaa waan soo jiiday fa akhbartuhaa gabadhii waxaan u sheegay bimaa waxa yuriidu nabiyu sala allahu calayhi waali wasalam nabigu wuxuu rabo qaabka uu nabigu ula jeedo ayaan u sharxayay tiri laakiin nabigu sala allahu calayh waali wasalam waa ka xishooday intaas ka badan inuu usii sheego xadiidka afar iyo labaatanaad can anas bni maalikin can innabiyi sala allahu calayhi wacala aalihi wasalama qaala wuxuu yidhi ina allaha tacaala allaha sarreeya wakala biraximi uurku jirta ama ilmogaleenka ilaahay wuxuu u wakiishay malakan malag ilmogaleenka malag ayuu ilaahay u xil saaray yaquulu malagaas wuxuu leeyahay yaa rabbi rabbiyow nudfatun haadihi nudfatun tani waa candhuuf haddii la yidhaahdo nudfatanna mafcuul bihi baa laga dhigaa waxaa leeyahay yaa rabbi khalaqta nudfatan ilaahay marka waa og yahay laakiin malagan sheegitaanka ilaahay uu sheega ogeysiin maaha wuxuusan ilaahay ogeyn loo sheegi maayo wax kasta ilaahay waa og yahay yaa rabbi rabbiyow calaqatun waa xinjir dhiig ah yaa rabbi rabbiyow mudqatun waa cad yar oo hilib ah faidaa araad allah hadduu doono an yaqdiya khalqahu abuuritaankiisa inuu dhammeeyo waxaas raximka ku jira abuuristiisa in la dhammaystiro qaala malagu wuxuu leeyahay marka ugu dambaysa adakarun am unhaa rabbiyow ma laba mase waa dhadig shaqiy am saciid ma ahlu janna mase waa ahlu naar fama risqu arsaaqdiisu maxay tahay fama alajalu ajashiisa inta uu noolaana maxay tahay intay dhan tahay cimrigiisu intuu gaari doonaa fayuktabu waxaasoo dhan waa la qoraa fii badni ummi asagoo caloosha hooyadiisa ku jira xadiiskan marka wuxuu waafaqsan yahay xadiiskii arbaciinka aan ku soo marnay ee cabdullaahi bnu mascuud nabiga sala allahu calayhi wacala wasalam uu ka wariyey ina axadakum yujmacu khalquhu fii badni ummihi arbaciina yowma nutfatan uma yakunu calaqatan midla dalik uma yakunu mudqatan midla dalik uma yursalu ilayhi lmalak xadiiskii dheeraa oo aan soo marnay xadiisku marka wuxuu ka sheekaynaa qadarta ilaahay qofka abuuritaankiisa inay ka horeydo wax kasta oo addoonka qabsan doona inuu ilaahay hore u qadaray lowxulmaxfuudkana uu ku qoray xadiiska shan iyo labaatanaad can jaabir bni cabdillaah wa abi saciidin jaabir bni cabdillaah iyo abu saciidin alkhudriy waxaa laga wariyey sallayaa annahumaa labadoodu sallayaa inay tukadeen fi safiinati doonta qaa'imayni ayagoo taagan xadiiska nabiga sala allahu calayh wacala wasalam marka laga wariyo ama hadalkiisa uu yahay ama ficilkiisa ama taqriirkiisa marfuuca la yidhaahdaa laakiin hadduu ku eg yahay saxaabiga hadalkiisa ama ficilkiisa xadiiskaas waxaa la yidhaahdaa mowquuf xadiiska marka waa mowquuf wuxuu ka sheekaynaa ficil ay sameeyeen jaabir bni cabdillaah iyo abu saciidin alkhudri doon bay raaceen doontii markii ay raaceen salaad baa soo gashay salaadii ayay doonta dhexdooda ku tukadeen ayagoo taagtaagan wa qaala alxasanu alxasan ibn abilxasan albasri baa wuxuu yidhi tusallii waxaad tukanee qaa'iman adigoo taagan doonta dhexdeeda adoo taagan ayaad ku dhex tukanee maa lam tashuqa calaa asxaabika ragga doonta kula saaran haddaadan dhibayn taduuru macaha waa la wareegaysane meeshay kuula wareegto wa ilaa haddii dadka doonta kula saaran aad dhibee fa qaacidan fa tusallii waxaa tukanaya qaacidan adigoo fadhiya doonta qofka marka uu saaran yahay inuu dhexdeeda ku tukadaa soo taagan waa adag tahay sida qaalibka ah marmar way dhacdaa baddu ay aada u degan tahay oo lamoodo oo la moodo doontu markay ku dul soconee baabuur wadda ku socda waa naadir laakiin uma badna baddu hadday kacsantahay kumaba sii jirto marka caadiga ay tahana qofka intuu doonta dhexdeeda intuu istaago inuu tukado aaday ugu adag tahay haddii salaada ay soo gashay see yeelaa jaabir ibni cabdillaah abu saciidin alkhudri waxay ku dhex tukadeen doonta dhexdeeda salaada waqtigeeda haddii la gaaro waa inuu qofku doonta dhexdeeda uu ku tukado wa qaala alxasanu xasan baa marka wuxuu yidhi alxasanu albasri waa nin taabici asagu saxaabi ma aha alxasanu albasri wuxuu yidhi tusallii waxaad tukanay qaa'iman adigoo taagan maa lam tashuqa calaa asxaabika ragga doonta kula saaran haddaadan dhibayn taduuru macahaa maca safiinati doonta ayaad la wareegaysane meeshay kula aado wa ilaa fa qaacidan haddii kalena fadhiyaa ku tukane haddii qofka marka ay u suuragele inuu istaago waa inuu istaago ilaan salaada waajibka ilaahay wuxuu waajibiyey in qofku istaaguu ku tukado fadhi laga yeeli maayo iyadoo ay suuragele laakiin haddaysan u suuragelayn inuu istaag ku tukado fadhiyuu ku tukanaa taas waa mid waxaa dhici karta doontu inay qiblada xaggeeda aysan u jeedin oo meel kale ay u jeedo qiblada xaggeeda inuu u jeestana waxaa dhici karta inaysan u suurogelayn oo doontu marba dhinaca iska aado see yeelaa alxasan ibn abilxasan albasri wuxuu leeyahay meeshay kula aado waa ad ku tukane dhinacay doontaa u jeesato hadhowdii ma soo qilayna qofku mase soo qilayn maayo waa masalo khilaafi ah laakiin waxa uun hubaal ah qofka salaada siday ugu suurogeli waa inuu ku tukado mar haddii waqtigeedu u galo waa inuusan dhihin markaan doonta ka tagaan ka degaan tukana waa inuusan dhihin maxaa yeele ilaahay wuxuu leeyahay fattaqu llaaha ma statactum ilaahay intaad awoodaan ka cabsada haddii marka qofku ay u suurogelayn inuu qiblada qaabilo fadaak haddaysan u suurogelayna salaadii ka tegi maayo waqtigeeda dib aan udhigaa dhihi maayee waa inuu tukado waxaa la mid a hadduu diyaarad saaran yahay oo waqtigeeduna uu dheer yahay salaaddii ka tegi maayo waa inuu tukado haddii aysan u suurogelayn istaag inuu ku tukado waa inuu fadhigiisa isaga tukado xadiiska lix iyo labaatanaad can anas ibni maalik qaala wuxuu yidhi kunaa nusalli maca annabiyi sala allahu calayhi wacala aali wasalam nabiga ayaan la tukanaynay fayadacu axadunaa qofkanna wuxuu dhigaayay darafa athawbi marada darafteeda ayuu dhulka dhigaayay min shiddati alxarri kulaylka oo daran darteed fii makaani sujuudi meesha uu ku sujuudayo marada darafteeda dhiganayay anas ibni maalik wuxuu leeyahay waqti aad u kulul ayaan salaada duhur nabiga sala allahu calayhi wacala wasalam aan la tukan jirnay meesha lagu tukanaana gogol ma lahayn sijaayad ma lahayn wax kale oo dhulka yaalla ma lahayn carradaas kululaa lagu tukanaye qofka mararka qaarkood u suurogeli maydo inuu wejiga dhulka dhigo kulaylka darteed wuxuu leeyahay maro ayaan dhulka iska xijinayna markaasaan saas ku tukanaynay qofka haddii kulaylkaas dartiis ama arrimo kale samboor zaa'id ahoo kale haddii uu qabo oo meesha uusan ku tukan karin waa la mid isaguna maradaas inuu dhigto wax mushkilada ma laha haddii laakiin uusan u baahnayn waa inuu wejiga dhulka uu saaro ilaan anas ibn maalig wuxuu leeyahay markuu kulaylku daran yahay keliyahay marada dhulka dhiga jireen mar kasta ma ahayn markii loo baahan yahay uun keliya عن أنس حديثك تضبي لواتنات عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنس بن مالك وحا لغوري النبي رأى إنه أركي نخامة حاكو أيوحوكو أركي في القبلة حق قبلة مساجدك لنع قبلة إلو تكذو أيوحوكو أركي صلى الله عليه وسلم حاكو nabiga sala allahu calayh wacala wasalam magaalada madiina iyo saxaabada joogtay qibladu waxay ka xigta xagga koonfurta koonfurta xaggeeday u tukan jireen ilaan kacbadu xaggaasay ugu aadan tahay qofka muslimka ahna meeshii ay kacbadu ka xigto xaggeeda waa inuu u soo tukado waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shadra xaggaasii koonfurta ayay marka kacbadu ugu aadaneed dhinacaasay u tukan jireen annaga hadda waqooyi aan u tukannaa laakiin madiine markii la joogo xaggaasi koonfurtaa loo tukanaa kacbadu xaggaasay ka xigtaa dhinacii qiblada masaajidkii nabiga sala allahu calayhi wacala wasalam ayuu wuxuu ku arkay xaako faxakahaa xaakadii waa uu xogay nabigu sala allahu calayhi wacala wasalam biyadihi gacantiisa ayuu ku xogay sala allahu calayhi wacala ali wasalam wa ru'ya waxaa laga arkay minhu min annabiyi sala allahu calayhi wacala slm nabiga waxaa laga arkay karaahiyatun necbaysi uu necbaysanaa xaakadaas xagga qiblada loo tufaa ow ru'ya ama waxaa la arkay karaahiyatuhu nabigu necbaysiga uu necbaysanaa lidaalika nukhaamadaas xaakadaas xagga qiblada loo tufaa waa laga dareema nabiga sala allahu calayhi waali wasalam wax uusan jeclaysan uusan rabin nabigu hadduu arko waa laga dareemi jiray wejigiisa sala allahu calayhi waala wasalam wa ru'ya minhu nabigu waxaa laga arkay karaahiyatu nacbaysi ow ru'ya ama waxaaba la arkay karaahiyatuhu nacbaysigiisa lidaalika arrinkaas uu nacbaysana oo ah xaakada wa shiddatahu calayhi iyo murugooshada uu ka murugoonaa arrinkaas inuu aada uga murugooday wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wacala wasalam inna axadakum qof adinka idinka mid ah idaa qaama hadduu istaago yusallii asoo tukanaa fa innamaa wax kale maahe yunaajii rabbahu rabbigiis ayuu la faqaa rabbigiis ayuu la koodaa rabbigiis ayuu si hoose ula sheekaysanaa almunaajaa waa showrka ama sheekada hoose rabbi buu si hoose ula sheekaysanaa ow misna nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam ow qaala misna nabigu wuxuu yidhi rabbuhu rabbigiisa addoonka rabbigiisa ayaa baynahu asagii wa bayna alqiblati qiblada u dhaxeeya labadaas lafdi mid buu isticmaalay waana isku macno labadooduba rabbuhu baynahu wa bayna alqiblati kaas horuu ku macno yahay oo waxaa loola jeedaa axadka uu la koodaa markuu qiblada xaggeeda u jeedo oo uu lafaqaahi waa rabbiga isaga abuuray xagga qiblada markaa waa inuu ixtiraamo oo uusan xaako iyo uusan u tufin falaa yabsuqanna qofku yuusan tufin fii qiblatihi qibladiisa xagga qiblada yuusan xaako u tufin in badanoo anaga naga mida waxaa dhici karta marka inaanaan ku baraarugsanayn oo daaqadaha xagga qiblada xiga ay dhici karto masaajidda qaarkood in xaakada qofku isaga tufo xaakadu waxaan ula jeedaa qibladuna ixtiraamay leedahay oo xataa waxaa ogtihiin xadiiskii abi ayuub ee saxiixeynka ku jiray nabigu sala allahu calayh wacala aalihi wasalam inuu diiday qofku marka uu xaajadiisa gudana inuu kacbada xaggeeda u jeesto ama uu ka sii jeesto ixtiraaman laha wa taqdiiran laha ixtiraamid uu ixtiraama darteed qibladu marka xurmadeeday leedahay xagga qiblada qofku yuusan u tufin walaakin aatee can yasaarihi bidixdiisa xaggeeda ha u tufo aw taxta qadamayhi ama labadiisa cagood ka hoose ha ku tufo haakada masaajidka nabiga sala allahu calayh wacala ali wasalam ma goglanayn shamiito ma ahayn gogol ma oolin meel iska bacaad uu ahaa oo caro ah waa suurogelaysay qofku inuu inta xaaka ku tufo uu duugo oo caradaas uu ku duugo waa suurogelayday nabigu sala allahu alay slam saas daraaddeed wuxuu ley oo taxta qadamayhi laakiin masaajidda hadda annaga aan ku tukanno oo ama shamiitaysan ama gogluhu ay yaallaan qofka inuu ku tufaahay waa mamnuuc lama ogola ilan caaisha radi allahu canha nabigu waxay ka warisay sala allahu calayh wacala ali wasalam inuu yidhi inay tidhi amara rasuulu llahi sala allahu calayh wacala ali wasalam bibinaa'i lmasaajid nabigu wuxuu amray masaajidda in la dhiso wa an tutayaba wa tunadaf wuxuuna amray in la nadiifiyo lana udgiyo oo hadday suurogelaya bukhuur iyo waxyaabo la mida masaajidka la keeno la carfiyo haddii qofku marka uu ku tufo oo xaakadii uu ku tufo oo masaajidkii wasaq uu noqdo dadkii musalliinta ah ee ku tukanaya hadhow waa ku dhibtoonayaan marka masaajidda nadaafadooda waa in laga dadaalo uma akhada nebigu wuxuu soo qabtay sala allahu calayhi wacala wasalam tarafa ridaa'ihi go-iisii daraftiisa ayuu soo qabtay go-ii u saarnaa dhabarka daraftiisuu soo qabtay fabazaqa fiihi nebigu candhuuf buu ku tufay waradda bacdahu go-aas qayb ka mida ayuu calaa bacdin qaybta kale ku celiyey oo see ugu celiyey qayb buu intuu ku tufay oo qaybtii kale soo qaaday ayuu saas ku yidhi markaasuu isku baabi'iyey labadoodii fabazaqa fiihi nabigu waa ku tufay waradda bacdahu qayb ka mida asaga go-i ayuu calaa bacdin qaybta kale ku soo celiyey وqاaل mise nabgu wuxu uhi slى الlaه عalيه وعaلى وsلم ow yafcalu haakada ama sidaan ha yeelo ama go-iisa ku tufo intuu qiblada ku tufi lahaa xadiiska sideed iyo labaatanaad can caaئiشhaةa qaalat caaئiشha waxay tidhi kaana الnabiyu salى الlaه عalayه وعalى آlihi وasلم nabigu wuxuu ahaa yuxibu mid jecel التayamuna inuu midigta ka bilaabo mastataaca wuxuu awoodo fii sha'nihi oo arrimihiisa ku saabsan kullihii dhammaantiis nabigu sala allahu calayh wacala ali wasalam arrimihiisa fiifiican fii sha'nihi hadda waa la yska idlaaqay laakiin waxaa loola jeedaa shu-uuntiisa fiican nabigu wuxuu jeclaa sala allahu calayh wacala ali wasalam inuu midigta ka bilaabo maxaa ka mid ah fii tuhuurihi ama fii tahuurihi weyse qaadadkiisa fii tahuurihi weyse qaadashadiisa markuu weyse qaadana inuu midigta ka bilaabo labada gacmood inuu midigta ku hormaro labada lugood inuu midigta ku hormaro wa tarajulihi marka uu shanlaysana oo madaxa uu shanlaynaana dhinaca midig inuu ka bilaabo saasuu jeclaa wa tanaculihi iyo markuu kabagashana kobaha markuu ilana wuxuu jeclaa sala allahu calayh wacala wasalam inuu marka hore midigta u uu gashado kadibna bidixda xadiiskan markaa inkastoo hadda caam uu yahay laakiin waxaan dhahnay waxaa loola jeedaa wixii uun wanaag ah oo fiican ayaa midigta laga bilaabaa laakiin wixii aan wanaag aan ahayn bidixda ah ayaa loo adeegsadaa sida axaadiista kale ay sheegayaan xadiiska sagaaliyo labaatanaad can kacb bni maalikin kacb ibni maalik waxaa laga wariyey kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wعalى aalihi wasalam nabigu idaa qadima min safarin wuxuu ahaa hadduu safar ka yimaado bada'a bilmasjidi masaajidka ayuu ku bilaabi jiray fasallaa nabigu waa tukan jiray fiihi masaajidka dhexdiisa kacb ibni maalik isaga iyo laba nin oo saaxiibadiis ah qisa ku dhacday qisadaas oo macruuf ah saddexdoodana waxaa ku soo degtay aayad qur'aan ah oo fii suurati towba ku jirta wa cala alhalaaثati aladiina khullifuu xatى إida daaqat عalayhim اlأrض bima raxubat ilى akhir الaayaat hilaal ibn umaya iyo muraara ibn rabiic iyo kacab ibn maalik alaaada ilaahay uu sheega waa saddexdoodaas haddaba xadiiskan qaybtan hadda uu soo qaaday waxay ka sheekeynaysa kacab ibn maalik qisadii ku dhacday iyo nebigu salى اllahu عalayh wala wasalam inuu gooyey iyo saxaabadiisu ay gooyeen konton maalmood aan lala hadlin qisadii kacab ibn maalik baa ku jirtay wuxuu leeyahay nabigu sala allahu calayh wacala aalih wasalam markuu yimaado oo safar uu ka yimaado gurigiisa si toos uma abbaari jirin marka hore masaajidka ayuu imaa jiray masaajidka ayuu laba ragca ku tukan jiray reeruhu markay ka war helaan oo loo diyaariyo wixii loo diyaarin lahaa kadib buu gurigiisa tegi jiray nabigu sala allahu calayh wacala ali wasalam waayadaa sadde lama haysan isgaarsiinta hadda la haysto oo reerka loo sii sheega oo leeyahay waa soo socdaa haddii ilaah yihahdo waqtigaasaan kusoo aadanahay isgaarsiinta isgaarsiintaas ma aysan jirin isgaarsiintaas laakiin hadda haddii la haysto qofku wuu kaga maarmi karaa iclaamka laakiin sunnadii ahayd labada ragco inuu masaajidka ku tukado mar walba waa sideedii ayadu xadiiska soddonaad can abi hurayrata abu hureyre waxaa laga wariyey anna rasuula اllahi salى اllahu عalayh wعalى ali wasalam rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi almalaa'ikatu malaa'igtu tusallii calىa axadikum qofkiin waa u ducayne maadaama intaba uu daa'im ku yahay intaba uu joogo fii musallaahu meeshuu ku tukaday alladii musallahaasoo sallaa fiihi asaga dhexdiisa uu ku tukaday malaaigtu qof adinka idinka mid ah meeshii uu ku tukaday masaajidka intaba uu fadhiyo malaa'igtu way u ducaynay buu le nebigu sala allahu calayh waala wasalam tusallii macnaheedu waa tadcuu lahu way u ducaynee almalaa'ikatu tusallii calaa axadikum qofkiin waa u ducaynee maadaama intuuba joogo fii musallaahu meeshuu ku tukaday alladii sallaa fiihi uu ku tukaday maa lam yuxdid haddaan weysadu aysan ka jebin haddaan weysadu ka borin taquulu waxay leedahay markay u ducaynee malaa'igtu allaahumma kfir lahu ilaahow qofkan u dembi dhaaf allaahumma arxamhu ilaahow u naxariiso saasay dheheen malaa'igtaa u ducaynee ilaahay waxay uga baryeen naxariis iyo dembi dhaaf ducadoodana ilaahay waa aqbalaa xadiiska kow iyo soddonaad can abi hurayrata qaala abu hureyre wuxuu yidhi sallaa binaa rasuulu اllaahi salى اllahu calayh wacala aalihi wasalam rasuulka ilaahay baana tujiyey salaad buu naga bixiyey ixdaa salaatay alcashiyi galabtii labada salaadood ee la tukado mid ka mid ah qaala bnu siriin moxamed ibnu siriin wuxuu yidhi waa ninka taabiciga ah ee abu hureyre xadiiska ka warinaa abu hureyre xadiiskan waxaa ka warinaa moxamed ibnu siriin qaala bnu siriin ibnu siriin baa wuxuu yidhi samaaha salaadaas wuu magacaabay abu hurayra abu hureyre wuu magacaabaye laakiin hase ahaatee nasiitu ana anaa iloobayuu yidhi labada salaadood uu sheega ama waa duhurkii ama waa casirkii waa laba salaadood oo mid kastoo kamida rubaaciye ay tahay afar ragaca ay ka kooban tahay moxamed ibnu siriin baa wuxuu leeyahay abuu hurayra wuxuu ii sheegay salaadu miday ahayd laakiin anaa halmaamay ama duhr ay ahayd ama casr ay ahayd qaala abuu hurayre wuxuu yidhi fasallaa binaa nabigu wuxuuna tujiyey rakcatayni laba ragco laba ragco ayuuna tujiyey uma sallama kadibna nabigu waa salaamo naqsaday sala allahu calayhi waala wasalam laba ragco markuu tukadu intuu salaamo naqsaday ayuu faqaama wuxuu u istaagay ilaa khashabatin geed alwaax macruudatin oo ku dadban fi lmasjidi masaajidka qibladiisa fi lmasjidi fii qiblati lmasjid masaajidka qibladiisa nabiga sala allahu calayh waala ali wasalam markii magaalada madiine uu yimid wuxuu ka bilaabay inuu masjid dhiso meesha masjidka laga dhisayo waxaa ku yiilay geeda timireed niman banu najaar la yidhaahdo ansaarta ka mid ah ayaa dhulkaas iska lahaa nabigu wuxuu yidhi dhulkan iga gata waxay dhaheen rasuulka ilaahay waa ku siinay wuxuu yidhi maya dhulkan ha layga iibiyo waa laga iibiyey dhulkii waxaa ku yiilay marka geeda timiraadkaas iyo mushrikiinta qubuurtoodii wax saasaa ku yiilay geedihii timirta inta la jaray ayaa salkoodii masaajidka qibladiisa ayaa saas loogu dadadbay marka qiblada masaajidka geedahaas waaweyn oo timirta asalkooda ku dadbanaa khashabadaas xaggeeda ayuu nabigu u istaagay sala allahu calayhi wacala ali wasalam faqaama wuxuu u istaagay ilaa khashabatin geed salkiis alwaax macruudatin oo ku dadban fi lmasjidi masaajidka fattakaa calayha nabigu sala allahu calayh waala wasalam wuu ku dangiigsaday wuu ku tiirsaday dhabarka ayuu saaray kaannahu qadbaanu waxaad u malaysaa markaas inuu caraysan yahay saas uu eg yahay wa wadaca nabigu wuxuu saaray sala allahu calayhi waala wasalam yadahu lyumnaa gacantiisa midig cala alyusraa bidixda korkeeda ayuu saaray gacantii midig ayuu bidixda ka kormariyey wa shabbaka bayna asaabicihi farihiisana waa isdhexgeliyey labada gacmood farahoodiina wuu isdhexgeliyey wa wadaca nabigu wuxuu saaray khaddahu lyman dhabankiisa xagga midigta xiga dhabankiisa midigta ah calaa dahri kafihi lyusraa gacantiisa bidix calaa casheeda korkeeda ayuu nabigu saaray sala اllah alay slam labadii gacmood wuu isdhexgeliyey markuu isdhexgeliyey ayuu nabigu sala اllahu alay wasalam labadii gacmood intuu soo qaaday ayadoo bidixdii ay korayso ayuu dhabanka midgeed uu saaray washabaka nabigu uu isdhexgeliyey bayna asaabicihi farihiisa wawadaca nabigu wuxuu dhigay khadahu lyman dhabankiisa midgeed xagga midigta xiga calaa dahri kafihi lyusraa gacanta bidix calaa casheeda korkeeda ayuu saaray wakharajat isarcaanu dadkii degdegsiimaha badnaa ayaa waxay ka baxeen min abwaabi اlmasjidi masjidka iridihiisay ka baxeen wuxuu muujinaya masaajidku inuu irdo badan uu lahaa dhowr irdood inuu lahaa masaajidka iridihiisay ka baxeen dadkii aadka u degdegta badnaa oo degdegayay faqaaluu waxay dhaheen qusirat الsalaatu oo masalaadiyaa la soo gaabiyey saasay dhaheen qusirat isalaatu marka istifaama ku jira oo ah aqusirat isalaatu salaadii miyaa la soo gaabiyey hadda qasurat saasuu noqonaa laakiin waa qusirat salaadii miyaa la soo gaabiyey waxay ula jeedaan nabiga sala allahu calayh waala wasalam salaadii rubaaciyada ahayd ayuu laba ragca intuu tukaday ayuu masaajidka qibladiisa intuu tegay uu iska istaagay khashabadaasna wuu ku dangiigsaday masaajidka ridihiisii markay ka baxeen bay waxay yidhaahdeen salaadii afarta ragco ahayd ma waxyiba intuu soo degay ayaa rabo laba ragca laga gooyey oo laba ragca keliyaha laga dhigay ayagaa isweydiina markaas وفي الqowم ragga masaajidka ku jira oo nabiga la tukaday salى الlaهu عalيh وعalى ali wsلم waxaa ku jira وفi اlqowmi ragga waxaa ku dhex jira masaajidka ku tukaday abubakri وacumaru abubakar iyo cumaraa ku jira fahaabaa waxay ka heebaysteen waxay ka cabsadeen an yukalimaahu nabiga inay la hadlaan salى الlaهu عalيh وعalى ali wsلم waa ka cabsadeen ilaa nebigu wuxuu u egyahay salى الlaهu عalيh وعalى wsلم qof caraysan laba ragcuu tukaday meeshaasuu tegey qofna lama hadlin iyaguna waa ka cabsadeen inay nebiga weydiiyaan oo ay dhahaan salaaddii miyaa laba ragca laga dhigay wa fi lqowmi ragga waxaa kaloo ku dhex jira rajulu nin ninkaasoo fii yadayhi labadiisa gacmood tuulun dhirir uu ku jiro nin labadiisa gacmood ay dheer dheer yihiin ayaa ragga ku dhex jira yuqaalu lahu ninkaas waxaa la dhihi jiray oo lagu naanaysi jiray dulyadayni gacma dheere saasaa la dhihi jiray naanaystaasuu lahaa dulyadayn qaala ninkaas wuxuu yidhi uu dhiiraday yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow anasiita maadaa iloobay oo laba ragca ka tegay am qusirat isalaatu mase salaadiyaa la soo gaabiyey su-aashaasuu weydiiyey abubakar iyo cumar waa ka cabsadeen ninkaa nin dhiiran uu ahaa gacma dheere ah wuxuu yidhi rasuulka ilaahay ou maadaa halmaamay mase salaaddii ayaa laba ragca laga dhigay hunaa'iyaa laga dhigay qaala nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh waala slam lam ansa ma aanan halmaamin walam tuqsar mana la soo gaabin salaadda hadalkaasoo macnihiisu uu yahay salaaddii afartii ragcaba waan tukaday saasuu la jeedaa mana aanan halmaamin oo laba ragca halmaan ugama tegin mana la soo gaabine salaaddu waa afarteedii ragco afartii ragco waan tukaday saasuu ka wadaa asagu sala allahu calayh waala wasalam fa qaala wuxuu yidhi markaas akamaa yaquulu dulyadayn dulyadayn sida uu sheegaa ma jirtaa waa iska soo gaabiday riwaayadan markii uu yidhi rasuulka ilaahi salى اllahu alayh waala salam mana aanan halmaamin mana la soo gaabin ayuu wuxuu yidhi dulyadayn balaa qad nasiita yaa rasuul allah rasuulka ilaahi waad halmaantay markuu yidhi mana la gaabin mana halmaamin dulyadayn marka waxaa u caddaatay inuu nabigu u haysto afar ragca inuu tukaday markaasuu wuxuu yidhi maye waad halmaantay laba ragca tukatay dadkii buu weydiiyey nabigu salى اllahu alayh waala salam wuxuu yidhi akamaa yaquulu dulyadayn gacma dheere siduu sheegaa ma jirtaa oo laba ragca miyaan tukaday intaa nabiga iyo dulyadayn ay wada hadlaayaan salaadaa lagu jira ogowyaa laba ragcaa la tukaday laba ragca waa dhiman tahay salaaddii dhexdeedaa lagu wada hadlaa ilaan salaaddii lagama bixin sharci ahaan loogama bixine fa qaaluu waxay dhaheen nacam haa waa sax laba ragcaa tukatay fataqadama nabigu waa hormaray meeshii imaamka ayuu istaagay fasallaa wuxuu tukaday maa taraka wuxuu ka tegay oo labadii ragca ah labadii ragco ayuu soo dhammaystiray riwaayaduhu ma aysan sheegin nabigu sala allahu calayh wacala ali wasalam markan uu meeshii imaamka u istaagay oo uu salaada labada ragco gadaal ka tukanayay inuu takbiirsaday riwaayaduhu ma sheegin takbiirna looma baahna maxaa yeelay salaadaa lagu dhex jiraa laba ragcaa la tukaday labadii ragcoo kale takbiir lala imaamayo qofku sidoodiiuu ku tukanayaa haddii waktigu uu gaaban yahay laakiin waktigu waa inuu gaaban yahay markaas haddii qofku intuu laba ragco tukado uu histilmaamo markuu gurigiisii tegay kadib uu soo xasuustay markaas kadib waa inuu salaada soo bilaabo laakiin wakti yaraa udhexeeyay tan fataqadama nebigu waa hormaray fasallaa wuxuu tukaday maa taraka uma sallama kadibna nebigu waa salaamu naqsaday sala allahu calayh wasalam salaadii afartii ragca saasuu ku dhammaystiray maxaa u dhiman markaas sujuudu sahwigii hadduu la imaana marka waa markuu salaamo naqsaday kabacdi uma kabara nebigu waa takbiirsaday wasajada wuxuu sujuuday midla sujuudihi sujuudiisii salaada mid la mid ah ayuu sujuuday ow adwala ama sujuud xoogaa ka dheer ayuu sujuuday uma rafaca ra'sahu nebigu madaxiisu kor u soo qaaday sujuuddii uu ka soo kacay wa kabbara waana takbiirsaday markaasuu madaxa kor u soo qaadayay allaahu akbar ayuu yidhi sahwigu marka laba sujuudood uu leeyay hal sujuuda meeshaas ugu dhammaatay uma kabara nabigu haddana waa takbiirsaday wasajada wuxuu sujuuday midla sujuudihi sujuudiisii salaada mid la mid ah ow adwala ama mid ka dheer uma kadibna rafaca ra'sahu madaxiisu kor u soo qaaday wakabara waana takbiirsaday markuu madaxa kor u soo qaadayay sujuuddii labaadna meeshaasi ugu dhammaatay sajdatay asahwi nabigu salى اllahu alayh wala ali wasalam sidaasuu ku dhammaystirtay wuxuuna la yimid bacdamaa sallama markuu salaamo naqsaday kadib uu la yimid culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin sahwiga labadiisa sujuudood qofku inuu ka dhigi karo qabla salaam iyo bacda salaam markuu salaamo naqsado kadib inuu ka dhigi karo qabla salaamna inuu ka dhigi karo a'immadu waa isku waafaqsan yihiin ee laakiin yaa fiican midda la ysku hayo waa taas laakiin mid kasta inay bannaan tahay wax dooda kama taagna qabla salaam intuu salaam naqsan kahor hadduu ka dhigana waa jaa'is bacda salaam hadduu ka dhigana waa jaa'is farubamaa sa'aluuhu cimraan ibnu xusein ee ninka la yidhaahdo farubamaa sa'aluuhu waxay weydiiyeen ibnu siriin raggii asxaabkiisa ahaa ibnu siriin baa la weydiina farubamaa sa'aluuhu ardaydiisiibaa ibnu siriin waxay weydiiyeen xadiiskan abu hureyre waxaa ka warinaya moxamed ibnu siriin soo ma aha moxamed ibnu siriin xadiiskan markuu warinayey raggii ka warinaya oo ardayda ahaa ayaa su-aal weydiiyey ibnu siriin uma sallama markii labada sujuudood uu la yimid kabacdi nabigu ma salaamo naqsadayaa la weydiiyey nabigu sala allahu calayh waala wasalam labadii ragco oo uu ka tegay markuu la yimid wuu salaamo naqsaday taas wax dooda ma laha labadii sujuudoodoo sahwiga markuu dhammaystirtay kabacdi ma salaamo naqsadayaa la weydiiyey ibnu siriin fayaquulu wuxuu leeyahay markaas wuxuu yidhi nubi'tu waxaa la ii sheegay buu yidhi waxaa la iiga sheegay anna cimraan ibna xusein saxaabiga cimraan ibnu xusein la yidhaahdo qaala inuu yidhi uma sallama kadibnu nabiguaa salaamo naqsaday sala allahu calayh waala wasalam labada sujuudood kabacdi salaamo naqsiyuu la yimid wuxuu ula jeedaa laakiin aniga saxaabiga aan ka wariyey oo abu hurayre ah salaamo naqsigaas dambe iima sheegin laakiin cimraan ibnu xusein oo asagana isaguna xadiiska wariyey oo qisada xaadiray waxaa la iiga sheegay uu yidhi labada sujuudood kabacdi inuu yidhi nabigu waa salaamo naqsay sala allahu calayh waala wasalam waana sida saxda ah saas ah xadiiska labiyo soddonaad can abi saciidin abu saciidin alkhudri qaala wuxuu yidhi samictu nabiya sala allahu calayh waala alihi wasalam waxaan maqlay nabiga yaquulu oo dhahaa idaa sallaa axadukum qofkiin hadduu tukado ilaa shay-in shay xaggiisa hadduu u tukado shaygaasoo yasturuhu min annaasi dadka ka astura oo fa araada uu doono axadun qof an yajtaaza inuu gudbo beyna yadayhi asaga hortiisa inuu maro xadiiskan wuxuu ka sheekaynaa sutrada qofka marka uu tukanaa inuu sutro xaggeeda u tukado ama tiir ama derbi wax lamida sutro saasa inuu samaysto haddii uu sutro samaysto asaga iyo sutrada inta u dhaxayda in la maro lama ogola dembi weyn baana ku jira oo nabiga sala allahu calayh wacala ali wasalam xadiis saxiixa waa tii uu ku lahaa low yaclamu lmaaru bayna yaday اlmusalli maada calayhi lakaana an yaqifa arbaciina khayran lahu min an yamura bayna yadayhi qofka sutrada iyo qofka musalliga ah dhexdooda mara dembiga ka soo raaca hadduu ogaan lahaa afartan inuu taagnaado ayaa uga fiicnaan lahayd inuu meeshaas maro afartankaas ma afartan maalmooda afartan saacadood miya dembi weynaa ka soo raacaa xadiiskaas marka wuxuu tilmaamaa sababta dadka ku xambaarta qofka tukana iyo sutrada inta u dhaxayda inay maraan inay tahay ayagoo diida taagnaanshaha yarta ah oo ay taagan yihin inta qofku uu ka salaamo naqsana taagnaanshahaasay diidayaan markaasay waxay marayaan sutradii iyo qofkii tukanaya inta udhaxayda nabigu wuxuu leeyahay hadduu ogaan lahaa inta afartan ragacoo laga tukanaa waa kaka cararaahe afartan inuu taagnaado uga fiicnaan lahay dembiga ka soo raaca marka loo fiiriyo qofku waa inuu iska ilaaliyo qof musalli ah oo tukanaa iyo sutrada inta udhaxayda inuu jiiro iska ilaaliyo idaa sallaa axadukum qofkin hadduu tukanaa ilaa shayin shay yasturhu min annaasi dadka ka astura oo sutro u ah fa araada axadun qof uu doono an yajtaaza inuu gudbo beyna yaday hortiisa isaga sutrada inta udhaxayda falyadfacu ha ka celiyo gacanta ha uga celiyo fain abaa haddii uu diido falyuqaatilu ha la diriro fainamaa huwa shayطaan wax kale maahane waa shaydaan saasuu nebigu salى اllahu alayh waala wasalam hadduu diido hala diriro fainamaa huwa shayطaan culimmadu waxay leeyihiin falyuqaatilu macnaheedu ma aha hala diriro oo meeshaas intuu dhib ka dhaco oo labadoodii mid ka mida dhib uu soo gaaro ama dhimasho ay timaado waxay dhaheen maya laakiin qofka intuu celi karo waa inuu celiyo oo gacanta uu ku celiyo haddii uu ka cabsado dhibka weyn inuu yimaadana ha iska dhaafo fa ismuhu calayhi dembigiisu isaga korkiisu ahaaday fain abaa hadduu dido falyuqaatilhu ha la diriro yacni ha difaaco fainamaa huwa shayطaan wax kale maahna waa shaydaan xadiiska saddex iyo soddonaad can xudayfa xudayfa ibn اlyamaan qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wعalى aalihi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi fitnatu rajuli ninka fitnadiisa fii ahlihi reerkiisa uu ku fidnoobo wa maalihi xoolihiisa uu ku fidnoobo wa waladihi caruurtiisa uu ku fidnoobo iyo wa jaarihi dariskiisa tukafiruhaa fidnadaas qofka waxaa ka baabi'ine asalaatu salaada waasawmu soonka waasadaqatu sadaqada waalmru wاlamru biاlmacruuf macruufka oo uu faro wاnnahyu can اlmunkar munkarka oo uu reebo wuxuuna ula jeedaa nebigu salى اllahu alayh wala ali wasalam sida culimmadu ay sheegeen qofka waxaa dhici karta cibaadada ilaahay mararka qaarkood inuu kaga mashquulo reerkiisa ama caruurta ama xoolihiisa mararka qaarkood inuu ku mashquulo cibaadada ilahay kaga mashquulaa dhici karta fitnada noocaas ah nabigu wuxuu lehi salى اllahu alayh wala ali wasalam qofka waxaa loogu dhaafaa salaada uu tukado ama sadaqada uu la baxo ama soonka ama alamru biاlmacruuf ama wanahyu can اlmunkaraa loogu dhaafaa saasuu ula jeedaha yihaahdeen culummadu nabiga salى اllahu alayh wala wasalam ilaahayna wuu tilmaamay inamaa amwaalukum waawlaadukum fitna ilahi wuxuu leeyahy caruurtiina iyo xoolihiina waa fitno waa imtixaan qofka marmar inay mashquuliyaana dhici karta mashquulintaas qofka hadduusan kusii fogaanin oo caado uusan ka dhiganin waxaa loogu dhaafaa salaaduu tukana iyo soonka iyo sadaqada iyo alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar xadiiska soddon iyo afaraad can abi hurayrata abu hureyre waxaa laga wariyey ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wala ali wasalam rasuulka ilaahi qaala inuu yidhi yatacaaqabuuna fiikum adinka waxaa isu kiin dhaafdhaafa malaa'ikatun malaa'ig billeyli malaa'igtaasoo habeenkii ahaatay wa malaa'ikatun iyo malaa'ig binnahaari oo maalintii ahaatay wayajtamicuuna malaa'igtaasi waxay kulmaan fii salaati alfajri salaada subax iyo wa salaati alcasri salaada casir ayay kulmaan uma yacruju aladiina baatuu fiikum kuwii xalay dhexdiina seexday samada xaggeeda ayay kor u aadaan fayas'aluhum ilaahay wuxuu weydiina wahuwa aclamu bihim asaa kaga aqoon badane addoommada xaalkooda asaa kaga aqoon badane ilaahay wuxuu weydiinaa